arrinta xaalada bini-aadamnimada irta degmooyinka galmudug hadda la xoreeyey waa oo dadka la xiriirta dhanka dadka bina maaragtay rayidka aad ayay culus tahay haddii ahaan lahay dhinacyada biyaha iyo maaragtay waxyaalaha la xiriira nolosha asaasiga siaad la socotaan degmooyinkan ceeldheer iyo sidoo kale xaaldheer labaduba iyo deegaano badan oo hoos tago oo runtii aan degmooyin ahayn laakiin aas aasimay muddo hore magaalada waaweynna hadda ah waxaa maaragtay ishiiladaana dhacayaan qacii iyo barakicii ay ku sameeyeen nimanka nabadiidka waddanka maaragtay kharibay horeyna muddadii ay gacanta ugu hayeen lasoo dhaafay tobankii sane oo dhowr tobankii sane lasoo dhaafayna maysan heli jirin wax adeeg maaragtay dowladeed ah oo ay dadkaasi maaragtay kusoo kabtaan waxaa u dheerayd maaragtay in aysan xor u ahayn inay noloshooda caadiga ay ka fekeraan cabdiwaahid sida aad la socotid meesha hadda degmooyinka hadda aan sheegayno aan xaradheere iyo kamita cadeer kama jiraan wax adeeg waxbarasho dhanka biyaha ceelal ayaa ku yaala deegaanada laakiin dadku marka waxa weye way magaalada ka barakacay ama dadka hore areada deganaa maadaama abaaruhu ay aada u dheeraadeen way ku cuslaatay inay helaan biyo maaragtay isheeg ku filan ceesha nimankii nimankii nabadiidka markay ka baxayeen deegaanadaas ayay xireen oo dadka hanjabaad iyo waxyaala lamid ah laakiin dib dowladda ayaa markaasi u furtay
maxamed adoo aada umahadsan waxa ugu horeeya ee ugu muhiimsan ee dadka hadda gurmad ahaan loola gaari karo maxay yihiin kow iyo laba haddaad inoo tilmaantid
waa mahadsan tahay cabdiwaaxidow waxyaalaha ugu horeeya oo dadku hadda ay u baahan yihiin dadkii indibadejin loo sameeyo ay ka barakaciyeen dadkaani meelihii markaasi lagu talagalay waxay kow u baahan yihiin dadku biyo maaragtay in la siiyo cunadoo kale waxa weeyaan lasta ay u baahan yihiin caafimaadkama jiro degmooyinkan sidoo kale caafimaadkay u baahan yihiin oo gargaar degdega ah waxay u baahan yihiin dhammaan waxyaalaha la xiriira in dib loo soo celiyo meelihii markaasi ayra uga kaceen dadka qaarkooda way joogaan qaar qaar ayaa dhiman oo weli maaragtay dibadda isku adkeynaya ama maaragtay isleh ama ay maaragtay wax isku laabtaan marka dadkan hore ugu baaqnay waana u tagnay meelo badan ay joogaan dadku xoog hadda way soo laabteen degdeg u baahan yihiin caafimaadka sidoo kale waxay u baahan yihiin waxay u baahan yihiin oo laga maarmaan ah cunno ayay u baahan yihiin cabdiwaado kasukow qayla dhaantan hadda aad ka muujinaysaan xaaladda bini aadantinimo ee dadkii ku dhaqnaa degmooyinka ceeldheer xaradheere iyo galcad oo maleeshiyada al-shabaab laga laga saaray ma jiraan wax gurmad ama kaalmo ah oo aada gasiiseen
ilaa hadda waxyaala u muhiimsan oo meeshaan maaragtay ama maaragtay gargaar ah oo hadda weyn oo la gaarsiiyey ma jiraan laakiin dadka qaar aada u dardaran biyo kooban ayaa meelaha qaarkood dowladdu markaas kasigaraysay oo markaasi ay ay gaarsiisay wax weynna ma ahayn waa wax markaasi maaragtay iisheeg dad kooban gaaray laakiin waxa weeye u baahanyen dadkaasi goro istaag dhin dhan walba leh oo sida aan hore u sheegnay degdegna waxay u baahan yihiin cunno iyo biyo sidoo kale waxay u baahan yihiin oo degdeg u baahan yihiin in markaasi meelihii waxbarasho iyo caafimaadka dib loo horgeliyo oo arrimaha wax ka dhalan kara sidaa la socoto cudurraha ka dilaaci kara marka ay saatan oo kale u dhacaan maaragtay biyaraan iyo sidoo kale cunno dadka aada u yartahay meeshaana ay muddo dheer ka caadameyd in gargaarka iyo arrimaha bini-aadantinimadu ay gaaraan maxaa lagu tilmaami karaa xaaladda bini-aadantinimo ee dadka haysata
runtii cabdiwaahidow dadka halkan degan xaaladooda bini-aadantinimo maadaama abaaruhuna ay soo dheeraadeen oo abaaro badan ay soo mareen sidoo kale meeshaana ay dhibaato badan oo ka jirtay dhanka maamulka oo dhanka maamul dowligaa iyo gargaarkii iyo adeegyadii dowladnimada dowladdu ay bixin lahayd ay nimankaasi ka hor istaageen dadkaasi xaaladoodu waxay maraysaa meel maaragtay aada khatar u ah waxayna u baahan yihiin garab istaag iyo gurmud degdega anoo ka faa'idaysanayaa markaasi jaaniskana waxaan ugu baaqayaa dhammaan bulshada soomaaliyeed inay garab istaagaan dadka walaalahooda oo muddo dheer nimankaasi ay haysteen oo hadda ay ciidamada dowladda iyo kuwa galmudug iyo dadka kale ee markaasi deegaanka oo iskaashanaya ay garteen ama markaasi ay u dhaqaaqeen inay xoreeyaan xoreynta waxaan rabnaa inaad dhinac socoto gaar bini-aadantinimo oo baaxad leh ilaha caalamiga sidoo kale internationalka u n ka dhammaan waxaan ka codsanaynaa inay dadkaasi qof walba lasoo gaaro waxa uu lasoo gaari karo la taakuleeyo laga warqabo oo aan warka ku koobnaana warqado iyo news insha allahu wasaaraduna war arrintaas la xiriira oo ribood ah oo markaas alla la xiriira arrimahaas ayaa ayay soo saari doonaan haddii ilahay masacada soo socda xogtana oo ku dhow jirnaa insha allahu factiska iyo waxyaalaha meesha ka jirana sida ugu dhaqsiyaha badan ayaa nagula wadaagi doonaa cid kasta oo ay khusayso oo dadkaasi garabstaag ay uga baahan yihiin dhanka arrimaha bini aadamtinimada